Roobab xooggan oo horraantii bishan aynu ku guda jirno ka da'ay qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Jubbaland ayaa saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha iyo ka ganacsiga noocyada kala duwan ee khudaarta ka soo goda beeraha oo haatan beecoodu uu sare u kacay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo dadka ku nool badankoodu ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa waxaa beerahooda saameyn ku yeeshay biyaha roobka oo ka soo rogmaday lagta loo yaqaan lagdheeraha oo ku taala duleedka magaalada Afmadow qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah iyo kuwa ka ganacsada dalagyada kala duwan ee beeraha ka soo go'a ayaa cabasho ka muujiyay saameynta ay beerahooda roobabku u geysteen waxayna codsadeen in la caawiyo haa walaalay waxaa weeye beeraleyda Afmadow xaqiiqa ahaan markii loo saabto inta laba sanaba marka badarka u kaco biyaha ka goynaya hadda u dambaysa beeruhu habuuq markaa ku soo dhow bay galeen ruuxa dee beer u taagnaa oo beer un aqligiisa ahaa oo hantidiisa beer ahayd oo wuxuu hayana gasha galay haddee saameynta ay u yeelanayeen waad garan kartaa adigaba marka beeraha afmadow dalabka laga soo gooyo maanta ma jirto ninka ugu badnaa ayaa boob wax yar oga dhexbaxsaday biyaha dhexdood waktiga ay beeraha kareena way ka go-een sanaha horena iyadoo bal ahay ka go-een marka saameyntaas ay ku yeesheen degmada afmadow beeraha ku yaalo dhibaatada ay geysan karaana waad fahmi kartaa dadka isku mid ma aha dad baa hantidiisa geliye dad baa iska masaakiin ahaa oo qodanahaya dhulka oo ku noolaa hadde kii ku noolaa kii kaleo haddee waxaas isagaaba la geliya laakiin kii ku noolaa beerta aad buu u liitaa kamid baan ahay aniga kamid baan ahay weliba ninka aad aad u tabcoon yaan ahay ma garan khasaare xoog lay ii geysteen waxaan deensaday ayaan ku qoday beeraha aan ku fashay hawo xoogla biyaha dhaaygi horeo baxaan abuuray beerta iigu dhacday fasalka aad igu joogsadaysa sin iyo galey iyo digirba labadaba bakaar baan tagayoo lacag ka qaatay oon ku fashay isagii naftiis ninkii bakaar kalaa beerta markuu arkay hantidaygu ii ogolaaday ma garan wixii sidaa ahaaba hadda hal mar ayaa saa u maray toga waasow iyo biyahaas raamo gudda halkaasay ka imaadeen biyaha lag taas weyn oo lagudeera la yidhaahdo la yaqaano weeye lagta wax saa u socdo beerahan lagtay gudahood ku jiraan marka waa tog socdo oo la tabcado marka biyaha halkaasay ka imaadeenoo maqalkooda waan maqayno inaan xirno hataa waan isku dayne xeri wayne sidaasay nagu qas marka wax gargaar la dhaho iyo wax sidaa wax maya ha sheegin ha sheegin aad baana u liitaan dadka wuu kala yahay weli dad baa liita aad hadda marka waxaan codsanaynaa dadka asaga in aad iyo aad aad iyo aad loogu soo gargaaro ka dawlad ahaan iyo ka hay-ad ahaan haa saameyn waa nagu yeelatay oo waxay noogu yeelatay beerihii hadda meesha dhaweeda nooga baxayeen biyaha faraanyada nooga soo go'i jirtay bocorkaa nooga soo bifi jiri wax kastaa kasoo bixi jiri hadda laakiin biyahaba fadhiyo waxba kama galaan marka gosha unbaa wax ka sugaynaa hadda oo qaali ah oo weli weli si fiican uu u furmino khudaarta nooga imaataa mooskaa ka imaanaya bocorkaa ka imaanaya yaanyada qaali ha ka imaanayso oo jirgaankii saddex boqol la gadaayo ee maxaa la dhahaay bocorkii oo isagana saa camal mooskii oo isagana xabadii kun iyo shan la gadaayo noogu imaanaya annagana laba laba kun aan gadanaynaa marka bardhaha wuxuu ka imaadaa dhinaca kenya waxaan kaleentana waxay ka imaadaan gosha markii hore wallaahi basasha raqiisay noo ahayd lix iyo toban aan ku qaadan jirnay kiilo haddana waxaa la gadayaa soddon maxaa la dhahaaya mooska waxaan ku qaadan jirnaa kun iyo saddex kun iyo laba hadda waa kun iyo shan yaanyada waxaan ku qaadan jirnay jirgaankii boqol marmar boqol iyo konton mar waxaan ku qaadan jirnay boqol labaatan hadda waa saddex boqol hadde marka wax weynaa udhexeey waa qaali hadda fariin hadda waxaan u dirahay wixii tabartooda kalaankooda ah ay u tari karaan magaalada kolley inay u taraan waa waa ka codsanaynaa inta badan marka ay roobabku da-aan waxa ay saameynta ugu badan ku yeeshaan dadka reer tabareedka ah oo ay ka mid yihiin beeralaydu